aniga hadda weli lama dhihi karo cidnana hadda laguma eeday karo fashilka shirka sababta ay tahay weli waxaa socdaa wadahadaladii ayaa weli socda marka waxaan ku tegaynaa cidda fashiladay iyo iyo cidda diidan waxaan ku tegaynaa xilligeeda laakiin hadda waxaan u aragnaa weli inuu ku jiro karis marka aniga waxaan qabaa haddii hadda lagu kala tago cid unbaad eedeeda qaadanaysa marka haddaanu ma rabo cidda eedda qaadanaysa inaan ku degdego sababta ay tahay way soo bixi doontaa hadduu xasan yahay hadduu cid kale yahay marka ugu horreyda horta waxaan jeclahay ay qaadato waa gaar lakiin aniga marka fakerkeela i weydiiyo waxaan jecelahay si ummadda soomaaliyeed ay u wada hesho uu iskagana dhex aragto maamulka dhismaya in wixii hore oo lagu socday oo ahaa four bonty five looga guuro qof iyo codkiis isaga oo aan ahayn xaq laakiin loo arkayay maslaxad ummadda soomaaliyeed ay ku wada soco karto waxyaabihii lasoo maray